guddiga wacyigelinta iyo kahortaga cudurka coronaviruska guddigu wuxuu caddaynayaa inaysan jirin wax kiisas cusub ah oo laga helay deegaanada puntland maanta oo ay taariikhdu tahay afarta bisha afraad abakuiyoabaatanka guddigu wuxuu xaqiijinayaa in natiijada ka soo baxday dhammaan baaritaanadii ama saamballadii laga qaaday dadkii looga shakiyey cudurka coronaviruska ee ku jiray karantiinka in ay soo noqdeen iyagoo ah negative lana xaqiijiyey in aanay qabin cudurkaas coronaviruska ah guddigu wuxuu si dhow ula socdaa muwaadinkii looga shakeeyey caabuqa covid-19 ee la karantiineeyey labadii abril in xaaladiisa caafimaad ay ka soo reynayso maantana laga qaaday baaritaankii labaad ama sambalkii laboratoriga laga qaaday aynuna sugayno jawaabtii soo noqon lahayd ee ka soo noqon lahayd sambalkaa la qaaday guddigu waxay sii adkaynayaan xoojinta awaamiirta amniga joojinta isku socodka dadweynaha ee aan muhiimka ahayn ee gudaha magaalooyinka iyo gobollada oo iyo ka ganacsiga qaadka sidaa daraaddeed si aynu wadajir uga hortagno faafidda caabuqa covid-19 waa in ay muwaadiniintu raacaan talooyinka guddiga ka hortagga caabuqa covid-19-ka howlwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo baaqyada caalamiga ah ee ku aadan coronaviruska ugu dambayntii guddiga ka hortagga covid-19 wuxuu ku celcelinayaa in shacabweynaha reer puntland dad iyo dabadba ay ka qayb qaataan sanduuqa taakulaynta iyo ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga covid-19